madaxa qaybta shaqaalaha iyo tirakoobka wasaaradda diinta iyo awqaafta injineer fu-aad saleebaan jaamac ayaa ku geeriyooday sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay laba qof oo ay ehel ahaayeen marxuumka kadib markii qarax loogu xiray gaarigiisa uu ka dhacay taalada daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho gaariga ayaa xilliga uu qarxayay waxa uu marayay agaarka taalada daljirka dahsoon waxaana uu ku sii jeeday garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho si loo sii sagootiyo labada qof ee shirka ku dhaawacmay kuwaasoo safar u ahaa magaalada hargeysa cawil cali cawil oo ka mid a qaraabada marxuumka ayaa saxaafadda kula hadlay goobtii uu qaraxu ka dhacay inaa illahu wainaa ilahu raajicuun geerixun oo foolxun baa ka dhacday maanta halkan waxaa weeye waxaa ku dhintay nin ladhahdo fuaad oo waday islaan iyo inankeydii iyo inan yar oo la rabay inay u baxaan hargeysa marka intaanay gaadhin meeshii ay eerboodkii ayaa halkaas qarax loogu xidhay gaadhigii marka waxaa ku naf waayay halkaa fuaad
sidoo kale haweeney ay aada isugu dhow yihiin dadka qaraxa ku waxyeeloobay ayaa faahfaahin ka bixisay sida uu qaraxu u dhacay idankana waa kan qoortu wax ka qabaa isna waa ujeedaa oo firir baa ka gala qoorta nool oo dhaawacaayo maamada way isdhaleen oo waa hooyadii inankan dhintana iiday u tahay ilmihii soo la dhashay marka anigana inankan la dhasho adeerkay baa dhacay maamadana waxay ku socotay hargeysa muddo laba bilood bay la joogtay marka saaku wuxuu rabay inuu kaxeeyo markuu islahaa kaxeyna inankan baa gaarigii soo waday geerash baa laga soo bixiyey intay quraacanyihiin unbay meesha taagnaayeen mar alaala markay gaariga soo raaceenna waa kan qaraxee musiibada dhacday inankii gaarigii kursiga loogu xiray ma garatay dabeetana inankii waa dhintay gaariga waday inankanna waa dhaawac hooyadiina labada lugood bay wax ka gaareen inankana madaxa wax ka gaareen oo qaybta dambe ayuu dhaawac ka yahay nin dowladda u shaqeeyo ahaa maamadu way qalqalsan tahay xamarna may aqoonin labadan bilood ugu horeysay saaki markaan islahayn diyaaraddii saarana waata amarka dhacay inan yar bay xataa sidato wiilkan uu dhalay ayada ay dhashay ee marka hore la timi oo saddex sano jirta inanta xataa way naga shoogsantaho inantun baa guriga loo celiyay waxba gaarine maamada wataa labada lugood haddaba waad soo arki kartaan lugaha wax ka qabtaa oo faraha jabay marka laga soo tago qaraxan dhimashada iyo dhaawaca sababay ee gaarigiisa loogu xiray mas-uulka ka tirsanaa wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa sidoo kale waxaa jira in deegaanka weydow oo ka tirsan duleedka magaalada muqdisho qarax miina lagula eegtay gaari ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana halkaasi ku geeriyooday hal qof oo shacab ah iyadoo sidoo kalena uu ku dhaawacmay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka qaraxyadan ayaa noqonaya kuwii saddexaad ee ka dhaca magaalada muqdisho muddo saddex toddobaada iyadoo labadii toddobaad ee kasii horreysana qaraxyo kusoo beegmay maalmo sabdi ah ay ka dhaceen magaalada muqdisho waxaanay kuwa maanta dhacay kuwii hore uga duwanaayeen iyagoo ahaa miinooyin gaari lagu soo xiray iyo kuwo dhulka lagu aasay halka kuwii hore ay isugu jireen qaraxyo iyo weeraro toos ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho